habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa axad bisha febraayo ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa siddeed iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmarke xoga waxaa moodaa dhaqan ah hala kala adkaado oo runtii dhaqan soomaaliya aan ka shaqaynayn weliba xaaladda hadda lagu jiro iyo sida dadka u kala daadsan yahay iyo muhiimadda ah in dadka iyo dalka lasu soo cesho dadka laisku keeno dhaqan runta noocaasa meeluu ka shaqaynayo meeshaan ma aha
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa kol dhoweyd raggaad wada ogayd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraha kaalay lalahaae kala male ma loo jaray raggan kaydiyooyda hayey qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo dahra cabdi axmed
xuursiyiinta dalka yeman ee ay taageerto iiraan ayaa axadda maantay ta-a sheegtay inay ka dambeeyeen iskuday qarax lala beegsaday dalka dariska ay yihiin ee sacuudi arabiya habeennimadii xalayto waxaana sidoo kaleeta ay ku hanjabeen inay samayn doonaan weeraro hor leh xilli dagaalka ka dhasha dalkaasi uu sii laba kacleynayo dagaalyahanada xuurtiyiinta ayaa waxay sii xoojiyeen howlgalladooda ka dhacaya boqortooyada sacuudi arabiya waxayna sheegeen in duqeyn xagga cirka ah ay u geysteen ciidamada sacuudi arabiya saldhigyo ay leeyihiin kuwaasi oo hogaaminaya dagaalada ka dhanka ah sida ay yiraahdeen yeman sannado badan oo dagaal uu ka socday dalka yeman ayaa waxaa ka dhashay abaare xoogan wadanka sacuudi arabiya ayaa taageero dowladda yeman oo iyadu dagaal kula jirta xuurtiyiinta laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii afhayeen u hadlay xurtiyiinta ayaa waxa uu sheegay inay beegsanayaan riyaad islamarkaasina shan iyo toban gantaal ay ku ganeen meelaha ay yiraahdeen muhiim ayay u tahay riyaad waxaa sidoo kaleeta intaasi ku dareen inay sii wadayaan ayna ballaarin doonaan dagaalkooda inta ay socoto ayuu yiri daandaansiga iyo dagaalka lagu wado yeman afhayeenkaasi kooxda taalibaan ayaa dalbatay maanta oo axad ah in dalka maraykanka ciidamadooda iyo kuwa xulufada ee halkaasi jooga ay ka baxaan bisha may kowdeeda iyadoo la eegaya ayay yiraahdeen heshiiskii hore washington sanadkii hore ay ula gashay kooxda taalibaan waxaa haddii taasi ay dhici weyda ay sheegeen in ay ka digayaan in isbedello guulo badan horseedi kara ay imaan karaan war qoraal oo ay soo saareen kooxda taalibaan ayay ku sheegeen inay kasoo wareegatay sanad guuradii koowaad heshiiskii lagu saxiixday dooxa qatar waxaana taalibaan ay sheegtay inay si buuxda ugu hogaansameen sharciyada heshiiskaasi lagu dhammeynayo colaada dalkaasi afghanistan waxayna ugu yeereen inay waajib tahay in washington ay sharafto heshiiska qaybtooda si looga dhabeeya ayay yiraahdeen waxay washington ugu yeertay heshiis taariikhi ah madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa maamulkiisa haatan dib u eegis ay ku sameynayaan heshiiskan oo uu galay madaxweynihii hore ee talada uu kala wareegay donald trump iyadoo donald trumpna wakhtigiisi uu ka soo saaray ciidamada maraykanka dalka afghanistan islamarkaasina uu qorshihiisa ahaa in labada kun iyo shanta boqol ee ciidamada maraykanka ku harsan afghanistan si buuxda looga soo saaro ciidamada neto ee jooga wadanka afghanistan ayaa waxa ay dhanyihiin toban kun oo ciidamo ah warbixin qarsoodi ah oo ay diyaarisay dowladda maraykanka oo uu qoray wargeeska new york times ayaa lagu sheegay in ethoobiya ay waddo ololo nidaamsan oo ah isirsafeen iyadoo loogu gabanayo ayaa layiri gobolka tigrey oo ah aag inta badan ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi sida lagu qoray warkan uu qoray wargeeska new york times warbixintan ayaa lagu ogaaday in saraakiisha ethoobiya ee dagaalyahanada maleeshiyada xulufada la ah ee kasoo jeeda gobolka dariska ee amxaarada kuwaas oo dagaal u tegay gobolkaasi tigrey si ay markaasi u taageeraan ra-iisul wasaare abiy axmed si ula kaca oo buuxdana u dhigayay galbeedka tigreega meel qoomiyad gaara ay degta iyaga oo adeegsanaya awood awaabulan iyo sidoo kaleeto cabsigelin warbixintaasi ayaa lagu sheegay in dadka qaar ay u qaxeen duurka amaba ay si sharci darro ah ugu tallaabeen dalalka suudaan iyo kuwa kaleeta dariska ah halkaasoo qaarka kaleetana loo soo aruuriyey si qasabana loogu raray goobo kale oo ka tirsan tigrey sida wargeyska uu qoray dalka mayamaar axadda maantayta ah booliiska ayaa rasaas waxay ku fureen dad banaanbaxaya waxaana ku dhintay afar qof tiro kale oo dad ahna waa ay ku dhaawacmeen falkan ayaa ka dhigaya inuu ahaa kii ugu dhiigdaadashada badnaa ee isbuucyada lasoo dhaafay dibadbaxyada dalkaasi ka socday ee looga soo horjeedo militariga dalkaasi ee awoodii afgembiga ku qabsaday haweeney ka mid ah dadkii banaanbaxa sameynaya ayaa iyadana ku dhimatay halkaasi waxaana laga cabsi qabaa inay qabtay wadna xanuun magaalada yongon sida ay sheegeen ehelkeeda haweeneydaasi ayaa marqur ah istaaga ka dhacday mayamar ayaa ku jirtay foodo tan iyo bishan februaayo koodeedii oo ay ciidamadu la wareegeen xukunka islamarkaasina ay xireen hogaamiyihii lasoo doortay dalkaasi asunsinki iyo sidoo kaleeto badankood hogaankeeda xisbiga waxayna ciidamadu ku andacoonayaan in ay wax isdabamarin lagu sameeyay doorashadii bishii novembar ee xisbiga suki uu sida aqlabiyadda ah ugu guulaystay awooddii waddankaasi
mahadsanid sahre cabdi axmed oo inoo akhrinaysa warkii dunida aan ku bilowna dalka soomaaliya weli ma jiro heshiis iyo jadwal rasmi ah oo ku aadan xilliga rasmiga ah ee ay doorashada madaxtinimada dalka dhici doonto madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa mucaaridka ayaa khamiistii magaalada muqdisho ku wada gaaray heshiis lagu qaboojinayay xaaladda caasimadda oo meel halis ah bishan dhexdeeda gaartay madax hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya qaybaha bulshada soomaalida iyo beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhoweeyey in xaaladii kacsanayd ee dowladda iyo mucaaradka la dejiyey hadda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka hadlay xaaladihii kala guurka ahaa ee uu dalka soo maray ayaa sheegay in xaaladaha siyaasadeed ee hadda uu dalku ku jiro ay tahay tii ugu adkayd muddo sannado ah wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayuu ra-iisul wasaarihii hore magaalada nairobi ugu warramay
horta waxaan soo dhoweynayaa heshiiskii lagu gaaray dukaada hotel ee wasaaraha iyo musharaxiintu gaareen waxay la tahay waa tallaab hore loo qaaday waxay dejinaysaa xaaladii markaas taagnayd waxaan rajaynayaa insha allah in wax dhiba aysan dalka ka dhicin laakiin muhiim waxaa ah wixii keenay sideeda xaaladda inay heerkan gaarto oo ah in lagu heshiiyo doorashada qodobadii dhinaa in lasu yimaado oo lagu heshiiyo oo runtii dalkan loo dareero doorasho xor iyo xalaalah walow sidii la rabay iyo wixii laga sugeeyey dalkan afar sano in lagu qaban laakiin haddana wax kastoo lagu soo heshiiyey in sideedii loo fuliyo doorasho dalka la gaarsiiyo dalku uu yeesho fursad mar kale yacni ama yacni qof cusub ay ku doortaan ama dadkii ay isleeyihiin waa mudan yihiin markaas ay soo celiyaan laakiin waxaa muhiima in laga tago waxyaabaha badanoo hadda yani laisku jijiiraayo dalku iyo dadku ma xamili karo tenshinka noocaana iyo dhibaatada noocaana marka waxaan rajaynaya insha allah in dhowaan laisaga imaan doono lana maaragtay dhammayn doono nin dalkii ka soo shaqeeyey oo xilal muhiima ka soo qabtana waa tahay markaad fiirisid xaaladda hadda taagan horay dalka xaalad noocan oo kale oo siyaasadeed ma u soo maray weli waxay la tahay hadda labaatankii sano ugu dambaysay ee carta marka laga soo bilaabo xaalad noocaana oo wakhtigeeda inta gaarto iyadoo aan waxba lagu heshin inay wakhtigii soo galo oo dhammaado horta tana ugu horaysa waa ayaandaro sababtoo ah khatar ka weyn inta maanta aan taaganahayna gelin karti mas-uuliyaddaa ku faraysa in arrimaha wax badanna aad ka tagtid wax badanna aad xeeliso si dalka marna uusan u gelin xaaladda hadda ay taagan tahay annagu wakhtigeennii markii aan maraynay sanad markii xukuumadda aan qabtay waxaa dhinayd sanad iyo bar ilaa laba sano ku dhowaad markaan afar shan bilood joogay waan arkay inaynan hal qof iyo hal cod aysan dalku aadi karin baarlamaankaan hortegey waxaan ka sheegayay in aysan dhici karin tale aan gelinayno dalka wixii markaas yani lala gudboonaada oo loo arko dadku isku raacaan inay u arkaan xal looga gudbi karo waqtigaas in la sameeyo waxaa dalkuna dib waa aragtayoo si wuxuu ku socday ismuuda wada shaqayn waxaa jirtay heer sanaa maalintaan ka tegayna dalku dal wuxuu ahaa isu yimid dadku wada shaqaynayaan stateska iyo muxuu ahaa iyo centerka yani siyaasiyiinta dal annagu waxaan ku wareejinay runtii wada shaqaynaya oo wada socoda oo runtii amnigiisa intaa hadda maan taagay kasoo fiican yahay waxaa ugu muhiimsanna mas-uuliyad qof dowlad soomaaliya waxa weeye maalintaad timaadid iyo maalintaad ka tegaysid dalku iyo dadka inuu sidii isaga sii dhow yahay xoo waxaa moodaa dhaqan ah hala kala adkaado oo runtii dhaqan soomaaliya aan ka shaqaynayn weliba xaaladda hadda lagu jiro iyo iyo sida dadka u kala daadsan yahay iyo muhiimadda ah in dadka iyo dalka laisu soo cesho dadka laisku keeno dhaqan horta noocaasa meeluu ka shaqaynayo meeshaan ma aha waana sii kala fogeeyey dadkii oo runtii wuxuu kala gaarsiiyey dadkii meel xun xaaladda maanta siyaasadeed ee dalka yani waxay maraysaa farta laisku fiiqo in laiscaayo yani meel xun in maaragtay shakhsiga in la gaaleeyo unbaa dhiman wax kaloo hadda noo harsan ma jiraan waxaan rajaynayaa horta dhaqankaas doorashadan kadib in dhaqankaasi laga gudbo oo runtii dalkan si lasuu soo celin lahaa dalkan iyo dalkan xaaladeeda laga shaqeeyo
kii haddaan wax yar dib ugu laabanno xilligii xukuumaddaadu ay dalka gaarsiinaysay doorashada caqabadihii ama dhibaatooyinkii ugu badnaa ee xilligaasi arrimaha doorashooyinka aad kala kulantaan maxaa ka mid ah horta sideeda waxa weeye sistamkan democrasiga eh waxyaabaha waxaa muhiima wixii sharciyan jira ee sharcigu uu markaas saamaxaya iyo sharciya loo qaban karo loo- haddii loo qaban waayo waxa soo haraa waa waxa la dho negotiated democracy yacni waa dimuqraadiyad laga wada tashanayo lagu heshiinayo meeshii laga aadi lahaa annaga caqabadahan waana soo qabsadeen weliba annaga maanta waxay maalintaas annaga aan faysgaraynayna raggan waa naga nasiib badnaayeen sababtoo ah aniga markaan imid laba state galmudug iyo hirshabelle inaan dhisnay noqotay waa og tahay state in power sharinka yacni la- la negotiate gareeyo wax sahlan ma ah inaan negotiate garayno oo inaan dadka isku keenno oo runtii barlamaan dadku ku qanacsan yahay ee keenaan laankaasna ay doortaan madaxweyne waxay ahayd wax weyn kadib goolka banaadir bay ahayd inaan arrintiisa galno wakhtigaa yaraaday doorashadii sidii loo qaban lahaana waa ku geesoodnay taladeeda markii taladeedii lasoo dhammaystiray dee waxay noqotay in la negoshiyad gareeyo laga wada hadlo yacnii lasu tanasulo la gaarsiiyo dalka meel yani maarata ilaa iyo afar iyo toban kun oo qofood ay soo doortaan oo laga tago odagii koligiis magacaabayay baarlamaanka hadda afar sano kadib ayaan darro horta waxaa ahayd afar sano kadib in dalka uu la yidhaahdo shalay tii aan keennay kontonkii qofoodna ha lagu daro konton hal magaalana ha lagu daro afar sano guushii guulusha la sheeganaya hadday intaas tahay horta dibudhac weynaa dhacay Een, waxaan la leeyahay tanasul iyaa la sameeyey iyo doorasho marna laguma talagelin dalkan doorasho in laga sameeyo qof iyo coda sababtoo ah hadday tahay maalintii yimaadeen aan talana ku siinay waxay ahayd registrationkii voter registrationkii in la bilaabo sharciyadeeda la afsiyo sharciga doorashada la afsiyo sharciga doorashada january mase february 2020 ayaa la seexay qof kasta waa u jeeday in sharciga waqtigaas la seexay aan doorasho lagu qaban karin wadin sanad gudaheeda marka runtii dibudhacaas oo dhan iyo iyo iyo negligenskaas waxaa iska lahaa xukuumaddii iyo dowladdii iyo madaxweynaha isku wada jira ee afar sano yacni inta joogay aanan hal tallaabo u qaadin dhinacaas laakiin waxay leeyihiin caqabado badan baan ka wajahaynaa dhinaca ma- qaar ka mida maamul goboleedyada oo kaleeto waa sax sideeda waa horta meesha tan waxaa muhiim ah waxaa la dhisayaa dalka ma aha dowladda xilkadiya waxaa ku jira dowlad goboleedyada waxa weeye demokrasigan socda horta waxaasoo dhan waxaa la rabaa inay dastuurka ku soo afjarmaan dastuurka dhammaystirkiisa dastuurku waa inuu adres gareeyaa sidii dalkan dowladnimada iyo awoodda loogu dejin lahaa ilaa iyo heer degweyne oo runtii hadda waxaa moodaa annaga waxaan ka cararaynay yacni in hab dictatorship uusan mar dambe dalka ku soo noqon laakiin in stateski iyaguna keligood magacaabayaan gudoomiye degmo iyo gudoomiye muxuu ahaa gobol waa khalad waa in dadka ay gaaraan inay gudoomiyaha degmada ayaga doortaan gudoomiyaha gobolku ayagu doortaan yacni waa in dowladnimada hoos loo dejiyaa laakiin haddaanba la wada fadhiisan maxaa laga hadlayaa horta waa in wiis la sugu yimaado oo la fadhiistaa dalkan sida dastuurkiisa loo dhammaystir lahaa sidii loo qeexi lahaa federal systemka aan haysano waa muhiim iyagana sidii arrimaha amniga siyaasadda amniga dalka looga heshiin lahaa waa iyadana ahmiyad weyn waxaa kaloo muhiima somalilan iyo soomaaliya wadahadalkeeda sidii loo gaarsiin lahaa meel miradhala waxaa muddaa intaasoo dhan inaan waxba badan laga qaban kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo magaalada nairobi ugu warramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya waxay xiliyo kala duwan sheegeen in ay tanaasul ballaaran u sameeyeen saamilayda siyaasadda waxayna madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ku eedeeyeen inay ka cagajiidayaan dhammaystirka heshiiskii sebtembar toddoba-iyo tobankeedii
waxaa xilligan aan shaqaynaynin shaybaarkii guud ee lagu baari jira cudurka covid ee magaalada jigjiga kadib markii ay la soo diristay cillad dhanka farsamada ah iyadoo shaybaarkan uu ahaa midka keliya uu haystay deegaanka soomaalida waxaana arrinkaas uu saameeyey dadkii adeegan u baahnaa maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan inoo soo diray tan iyo bilowgii soo ifbaxa fayraska korona ee dowlad deegaanka soomaalida deegaanka soomaalida waxa uu lahaa keliya hal mashiin oo markaasi u qaabilsan shaybaarka dadka looga shakisan yahay fayraska balse cillad la soo dirista ayaa in muddo ahba waxaa shaybaadhada loo diraa qaybo ka mid ah deegaanada dalka taasina waxay saameyn weyn ku yeelatay tirada dadka la baadhaya ee markaasi looga shakiyo caabuqa covid iyo dadka safarka ah ee dalka ka baxaya islamarkaana raba in la siiyo warqadaha muujinaya inay ka badqabaan fayraska korona oo iyagu ka hor jawaabta ku heli jiray muddo gaaban gudaheed balse hadda uu jiro dibudhac badan oo dhanka jawaabta muunadaha ah maadaama loo dirayo goobo kale oo dalka ka mid ah sida uu v o e u sheegay suldaan axmed xaashi oo ah xirfadla caafimaad oo horey ugu shaqayn jiray mashiinkan hadda cilladoobay waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa sida hadda loo baaro cudurka iyo goobaha loo diro kolley halkanaan kolkooda ku qaban jirnay dhammaan waxa saamballada ama muunadaha waxa af soomaaliga lagu yidhahdo deegaanka lagu samaynayo covid nka waxay ahayd isla jaamacaddan jijiga waxyaabo badan baanu de aan heli jirnay oo fududayna maadaama uu isagu deegaankii uu ku dhex yaallo balse intuu hadda uu mashiinku uu cilada u yeeshay waxaan option u qaadanay koowaad inay macnihii aan meel kale u qaadno saamballada sida jaamacadda jigjiga ee harmaya university mashiinka ay leedahay halkaas ayaan u qaadnaa marka cillado badan baa jiro oo aan kala kulannay xaggaas maadaama ay meel aada nooga fog tahay wakhtigii horta loogu talagalay saambalku laguma shaqeeyo kumanay soo baxo jawaabtiisa oo halkan saambalka markuu annagu noo yimaadoo kaleeto maalinta u yimaado maalinka ku xigo saambalka xabadda u dambayso jawaabtiisa waan heli jirnay qolyaha iyaga dhoofay oo kaleeto oo caddayn u baahan in loo caddeeyo inay qabaan xanuunkii iyo inayna qabin xanuunkana maanta gelinka hore haddii laga qaaday gelinka dambe oo kaleeto jawaabtiisa wuu heli jiray dadka kale looga shikiyo xanuunkii macnihi oo isaga shikiyey si gaara iyaguna de way heli jireen isla maalintaaba gaarba iyagu aan u muunadahooda aan u waxayn jirin oo de critical waxa loo culayska ugu badan dadkii wuxuu ka jiray dhoofey ee u baahnaa in caddayn ay helaan maadaama ay waddan kale ku laabanayaan caqabado badan baa ka timid markii aan dhoofin xagga dhoofintaankaan bilownay runtii waan waan waan wargelinay inuu wixii aanan awoodin wakhtina uu iska yara jiro waa laga qaadayey haddana dee way isnoqon weydayoo marka dadku xilligii ay rabeen ma helayaan ha jawaabta saa darteed hadda waxaan ku xidhiidhiinay xarun ku taalo adhisaaba oo washington la dhaho inay hadda iska baadhaan inta mashiinka xumaaday la hagaajinayo caqabadahaasa u waaweyn aan ku qabno meelaha kale ha inaan u dirro deegaamada kale ee etoobiya si haddaba wax looga qabto dhibaatadan oo taagneyd labadii bilood ee u dambeysay ayaa xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida waxa uu sheegay inay ku guda jiraan ciladbixinta mashiinkani oo ah midka qura ee adeegga siiya dadweynaha deegaanka waxaana arrintaasi wax ka weydiinay abubakar sheekh aadan oo ah agaasinka xaaladda gurmadka deg dega ah ee xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna yidhi
helo mashiinkii lagu baadhayay caabuqa covid sagaaliyo toban oo jaamacadda jijiga iyo xafiiska caafimaadka ee heer deegaan ay iska kaashanhayeen shaqadiisa waxaa ku timid cillad muddo aadu laba bilood hadda noqon haysa isla wakhtigii uu xumaada oo cilladu ay la soo daristay waxaan ogeysiinay oon si rasmi aan u ogeysiinay meelihii ay khuseysay switzerland baa laga keenay mashiinka jaamacadda jijiga iyo mashruuc caafimaadka ku saabsan oo switzerland ay iska kaashanhayeen mashiinka markaa meel qayb ka mida ayaa gubatay maadaama shaqo badaan u hayay baalkan qaybtii iyada ahayd markaa in bedelkeedii la helo dadkii dayac tiri lahaa oo qaybtaa bedeli lahaana ay yimaadaan ayaan codsi samaynay oo meelahay khuseysay arrintaasi weli ma aynan si buuxda u qabsoomin laakiin hadda meel fiican bay maraysaa qaybtii ka xumaatay ama ka gugatayna waa la soo iibiyey laakiin weli mayna soo gaadhin wadanka marka waxaan sugnaa hadda waa qaybtaasi inay timaado xirfadlayaashii maxaan ku dhahdaa hagaajin lahaana inay iyadana yimaadaan maalmaha soo socda toddobaadadan soo socda inay hawshaasi qabsoontaan rajaynayna si kastaba ha ahaatee cilladda ku timid mashiinkani shaybaarka guud ee markaasi lagu baari jiray cudurka covid-19 ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay dowladda etoobiya shaacisay inuu mar kale soo laba kacleeyey fayraska korona iyadoo uu ahaa shaybaarkani midka keliya ee markaasi uu haystay dowladdegaanka soomaalida kaas soo maalin walba lagu baari jiray in ka badan sagaashan iyo lix qof maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
sarkaal hore oo ka tirsanaa militariga soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax saaka ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti ugu yaraan saddex ruux ayaa ku geeriyootay laba qof oo kale oo rayid ahina way ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta waddada isku xirta isgoyska kilomitir foor iyo tarbuunka lagula eegtay kolayo gaadiida oo uu la socday taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka cabbaas amiin cali qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada muqdisho ayaa lala bartilmaameedsaday taliyaha xilli uu marayay waddadaasi waxaana saddexda qof ee qaraxa ku geeriyootay ay laba ka mida ahaayeen dad shacaba halka midka kalena uu ahaa askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha taliska xoogga dalka ayaan ilaa iminka ka hadlin weerarkan miino waxaana mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya dhinaca kale qarax miino ayaa maanta barqanimadii xaafadda daarusalaam ee degmada yaaqshid lagula eegtay gaadiid uu la socday guddoomiyaha degmadaasi axmed cabdulaahi cariif qaraxan oo waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa guddoomiyaha lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday qabuuraha barakaad waana markii saddexaad oo uu la kulmayo qarax miino guddoomiyaha degmada yaaqshid guddoomiyaha oo ay warbaahintu la xiriirtay ayaa xusay inuu ka badbaaday qaraxaasi waxaana uu hoosta ka xariiqay in haba yaraatay aanay jirin wax khasaara ah oo uu qaraxaasi geystay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhanka kalena mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay inay jebiyeen weeraro ay maleeshiyada al-shabaab ku soo qaadeen deegaanka qansax dheere xalay mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray iskoorimaadka oo habeennimadii xalay ka dhacay degmada qansax dheere ee gobolka baay wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen fadhiisin ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmadaasi qansax dheere gudoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka oo aan khadka teleefoonka kula xiriira ayaa ii xaqiijiyey iskoorimaadka inuu dhacay wuxuu sidoo kale ii sheegay in kooxda al-shabaab weerarka ay soo qaadeen uu khasaaro weyn ka soo gaaray sida hadalka uu dhigay ciidamadii nabadiidka ahaa ayaa waxay weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada qasax dheere marka intaas ka hor ayaan helnay warbixintooda markii ay soo galeen magaalada ay gudaa usoo galeen ayaa afarta geesa ciidamadii intay ka qabteen daraawiishta koonfur galbeed degmada ku sugnaa ayaa sifi dagaalkii ayaa biloobay kadibna khasaaro weyn baa meesha lagu gaarsiiyey iyaga oo kala carara ayaaba ayay baxsadeen dhaawac iyo khasaaro badanna waa uu gaaray sidaan xogta ku erayno tuulooyinka nagu hareereysan dhammaan meydkooda iyo dhaawac badan inay geeyeen baan xogta ku helnay guddoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi waxaan kaloo weydiiyey tirada rasmiga ee dhimashada iyo dhaawaca inta ay og yihiin ee kooxda al-shabaab ee kasoo gaaray dagaalka shan oo dhimasho ah xogtooda waa helnay sidoo kaleeta dhaawacana tawaneeyada kor u dhaafaya ayaanu lanoo sheegayaa tuulooyin cusuboo shacabka dhis ay dheheen oo lacag ay kaga gudanayeen oo ugu yaraan waqooyinka xilkosa dheere shan iyo labaatan kilomitr oo daaqadoodana dooqanaas waa laga barakiciyey dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen ama wadamada ay kaga sugnaayeen dhammaantood waa laga barakiciyey oo way ka carareen hadda wax oo isha kooxaas nabadiidka oo ku sugan ma jiraan insha allah doolimada howlahaas waa la wadi doonaa dhammaan bulshadii iyo ciidamadii oo wada socdo ayaa howlgalkaas wada ma noqon doono mid meeshaan uga harayn insha allah waan sii wadi doonaa ilaa iyo aan ka gaarayno hadafka aan leenahay oo ah eriyada inaan ka saarno oo degmada qasax dheere ummadeeda bulshadeeda iyo shacabkeedana sinal geliya uu kaga noolaanayo insha allah waa wadi doonaa hadduu alayno dhanka al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ay ku qaadeen degmada qansax dheere ee gobolka baay xaaladda degmada qansax dheere ayaa hadda degan waxaana degmadaasi gaaray ciidamo fara badan oo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho kulan ay ku yeesheen xubnaha musharaxiinta ah ee iyagu mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo baxay shirkoodii dhowr qodob oo ay ka mid ahayd in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka xun tahay wixii dhacay sagaal iyo tobankii bishani februaayo mudaharaadyada markii ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto in qodobka labaatanaad ee dastuurka sida uu qabo qof walbaba uu xaq u leeyahay in uu abaabuli karo kana qaybgeli karo banaanbax sidoo kale qodobadaasi waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda musharaxiintaba ay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaban lahaa banaanbax nabdoon muddo toban cisho ah gudahood iyada oo la ilaalinaya amniga waxaana la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkaba wadahadaladoodii lasii wado haddaba ujeeddada barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ayaa guud ahaanba waxa uu noqon doonaa suuragal ma tahay in dhinacyada siyaasadda soomaaliya ay isu soo dhoweyso qodobadii toddobaadkan kasoo baxay shirkaasi waxaa barnaamijka marti iigu ah muxudiin cismaan shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee muqdisho muxudiin waxa uu ka mid ahaa xubno sidoo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay oloola ka waday magaalada muqdisho oo dhinacyadaasi la isugu soo dhoweynayo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayuuna marti iigu yahay anigiyo dhegaystayaashana su-aalo ayuu uga jawaabi doonaa soo dhowow muxudiin ugu horeyntii aadaa umaqsan tahay
waayahay bal ugu horeyntii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal ayaa ka qaybgeli doona inta aysan dhegeystayaasha u gudbin haddaan ku weydiiyo qodobadan aan hadda akhriyey aragti ahaan sidaad u aragtaa ma kula tahay inay hirgeli karaan runtii waxa aada oo wadajiilo u leh ama aada aan usoo dhaweynay haddaana bashareedka waxay ayd tahay bal in lawada hadlo oo wadahadal laga yeesho waxyaabaha lagu kala duwan yahay ama aragtida iyo shuruucdii dalka degsan si loo loogu dhaqmaayo si loo hirgelinayo qofka ugu si loo ilaalinayo horta muhiimada ugu weyneyd oon an aniga aan aada ugu fiirin waxay ahayd in wadahadalkaasito iyo nidaamka noocaas oo kale in waxyaabaha lagu kaldiga laga wada hadlo ay bilaabaan wax kasta in lagu xaliyo wadahadal marka arrimaha hadda lagu heshiiyey runtii waxaan aaminsanahay dirdaba hadda qodobadii qodobka madaar galay oo banaanbixii dib loo dhigay waxaan aada ugu dhiirinaynaa dhinacyada heshiiska gaaray in la hirgeliyo wixii lagu heshiiyey waxayna daabo u tahay ama furo u tahay heshiisyada dambe oo la geli doono iyo is-aaminaada la raadinayo oo ah in wadashaqeynta qeybaha ay khuseyso doorashooyinkan ay ka wada shaqeynayaan ama ay hirgelinayaan doorashooyin dalka ka hagaago marka waxaan isleeyahay dhinaca sharxiinta waa qodobadii ugu heshiiyey inay baajiyaan way baajiyeen qodobkii oo u lahaayeen dastuuriga ahaa inay banaanbaxaan iyagoo fiirinayo waxyaabaha ay dowladda ay ka qabto maaragta ogolaanaysana inay wada shaqeeyaan marka waxay la tahay dhinaca kalena waxaan ka rajeyneynaa inay wadahadalada sii socdaan wixii dhacayna ay ahaayeen wax runtii xadgudub ku ahaa arrimaha bani-aadamnimada guddiga loo saarana baaritaankooda iyo in la baaro waxa aada usoo dhaweyneyna waayo waana wax muhiima waajib ah marka waxaa is leeyahay inay hagaagi doonaanan rajo ka qabnaa maadaama wadahadal
midooda musharaxiinta dabcan ha midooda musharaxiinta waa siyaasiyiin kala duwan qaarkood kale afkaara ahaa waxyar hadda ka hor umaysa dhameen xubnaha ka maqnaa shirka intii uu socda dabcan ra-iisul wasaarihii horeetoo kaleeto wuu ka maqnaa marka ma kula tahay in ayaga xataa isku mowqif ay ka qaadan karaan waxaa khilaafkan lu kula weyn maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland madaxweyneyaashooda marka ayaga laftirkooda ma la hirgelin doonaan oo dhinac walbaba sidii la rabay qayb ma uga noqon karaan heshiiska
runtii arrimaha la xiriira doorashooyinkan waxaa mar kastaba sal u ahaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray todoba iyo tobankii sebtembar kaa oo ku yimid wadahadal ay yeesheen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka hogaamiyaashooda runtiina maadaama oo heshiiskaas u ahaa mid heshiis wadahadal ku yimid wax walba oo la xiriira doorashooyinka horta in laga wada hadlo waa muhiim waana waxaan soo dhaweyneyna oo mar kastaba ay tahay wadahadal in lagu dhameeyo tan ah musharaxiinta qaabkay ugu qeyb galeen kolley de iyaga qaabkay ugu soo qeyb galeen annaga waxaan ka fiirineynaa arrinka ah xuquuqda u lahaayeen inay banaanbaxaan oo dastuurka majaarku ogolaanayo shirada ogolaanayo oo dowladdana ay koonsiinka muujinayso in is-afgarad laga gaaro haddii musharaxiinta qof matalay haddii koox matalay haddii iyo dad badan matalayaanba muhiimadda annaga hadda aan fiirinayna waxa ay tahay in qodobkii dastuuriga ahaa dowladdana koonsiinka muujiso xaaladaha jira darteed abgada laga gaaray haddana in doorasho in banaandhixi la qabto lagu heshiiyo waxaan aaminsanahay inay dhammaan musharaxiinta dhinac ay soo wada dhawo doonaan wixii markaas hadda lagu heshiiyo oo as-aas u ahaa hirgelinta iyo doorista xuquuqda wadaniga ah oo uu siinayo
waa tahay saan horey u sheegay barnaamijkan waxaa qayb ka ah dhegaystayaal ayaguna ka qayb qaata barnaamijka midka ugu horeeya haddaan ku bilaabo soo dhowow walaalo magacaaga halka aad joogtid iyo aragtidaada iyo su-aashaada haddaad nala wadaagi kartid
bismilah magacayga liibanka kari ee muqdisho damaashada guddoomiye hudin iyo sahaare cabdi axmed iyo dhammaan soo salamaya intas kadib waxaan rabaa inaan soo koobo su-aala weydiina su-aasha dhankan waxa waaye sidaan ognahay midowda musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda midday soo taagnaay murankooda oo arrimaha doorashooyinka la xiriira marka markii laseer shaqadii kasoo baxayana dabcan wax yar wax koobanaa ka qornaa marka qodobadii laysku haayay oo inta badan aadka u muuqday sida guddiga doorashooyinka arrinta gobolka gedo iyo sidoo kale inay musharaxiinta qayb ka noqdaan kiidisocodka ama qaabka loo dejinayo heshiiska doorashooyinka ay ka qayb galaan kulamada siyaasadeed ee magaaloyinka ka dhacaya intaba kuma jira marka sidee loo dhigi karaa waa la heshiiyey iyadoo qodobada ugu waaweynaay oo laisku hayo aan lagawada hadlin oo dabcan qodobadii ugu ugu muuqaalka weynaay oo la arkayay aan lagawada hadlin marka su-aasha kaas yaajeeda waa tahay shaatax
aada umaasan tahay waa waa wax meesha ku jira arrinta ka hadlaysid laakiin marka aada fiirisid heshiiska dhowr qodob ku koobnaa waxaa ku jira qodob dhaxaayo in wadahadalada ay sii socdaan marka waxaa is leeyahay waxyaabaha dhiman oo u baahan in laga hadlo oo lagu kala duwan yahay waxaa aaminsanahay haddii oo aan dhiirigelinayna in la hirgeliyo wadahadalada inay sii socdaan sida ay ku heshiiyeenba kaas ayaan is leeyahay dhinaca kale markaad ka fiiriso arrinka ugu muhiimsanaa oo shirik shirka shalay keenay in la kulmo lagawada hadlo waxay ahayd arrinta la xiriirta banaanbaxa oo ay musharaxiinta ku muujinayeen dareenkooda ku aadan shakiga ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka siday ku dhici doonaan iyo siday noqonayaan waana tan hadda laga laga heshiiyey in banaanbaxaas si wada jir ah loo wada qabto ammaankiisana la wada ilaaliyo tan ugu muhiimsanna taas ayay ahayd markaad ka hadasho arrimaha kale oo doorashooyinka la xiriiro runtii waxaa door weyn ku lahaa oo heshiiska doorashadan lagu dhaqangelinayo way sheexday dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waana mid hadda aan isleenahay isagana waxaa muhiim ah in caqabadaha hortaagan wadahadal fiican laga yeesho waxaan ogsoona in shirka beerdhabo guddigii farsamada ahaa wax kusoo heshiiyeen inkastoo haddana waxyaaba badan oo kala dhaceen oo saameyn ku yeelan kara doorashooyinka haddana waxaa bad kastao furan oo banaan oo aan qabnaa mar haddii nidaamka doorashada ku timid heshiis wadahadal ah in wadahadalkaas lagu dhameeyo wax kasta ilaa doorashooyinka laga hirgelinayo in wadahadal ay socdaan socdaan furan oo aan marna sabdas aana lumin in laga hadlo dhegaystayaashaan dib ugu noqonayaa dhegaystaha xiga oo jooga nairobi soo dhowo walaal magacaagana ku bilow aragti iyo su-aal waxaad qabtid
magaceygii waa cabdifataar xasan cali waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed daneyneysa doorashada soomaaliya fikirkay ku aadan heshiiskan ay wada gaareen shalayto midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu ila eg yahay saadaashaydii fase one wejigii ugu horeeyay inuu yahay oo loo baahan yahay heshiisyo kale oo labo iyo saddex ah sidii aan horey uga baranay wadahadaladii dowladda federaalka ee la gashay dowlad goboleedyada oo kow labo saddex aan waxba ka suurta gelin marka waxaan filayaa kuwaana waa lala wadi doonaa waxay geli doonaan maaweeliskii iyo waxay geli doonaan wakti dhumiskii iyo mar walbana muujad cusub oo looga hadlayo doorashada soomaaliya ayaa furnaysa marna madaxweynaha furaa marna ra-iisul wasaaraha furaa marna international communityga furaaya marka saddex koox oo wada ka wada shaqeynaysa doorashada soomaaliya aan awoodahoodii hal meel hal meel maaragtay isla maraynin waayo marba olaa wax soo tugiid garayn waayo maxaa adiga rajo xumada intaas la-eg aada uga muujinaysaa haddii hadda durbaba dhinacyada maamul goboleedyada ay soo dhoweeyeen haddii dowladda ay soo dhoweysay haddii midooda musharaxiinta lala kulmay ay soo dhoweeyeen bilow fiican oo barbilow berito wax qiimo leh keeni kara sooma noqon karto oo doorasho in la qabto abuuri karto dee rajo xumada iyo walwalka aan muujinayo wuxuu yahay musharaxiintii madaxweynaha soomaaliya midooda musharaxiinta marka hore waxay ku socdeen bilowgii dardar bay ku socdeen waxay waxay gacanna waxay ku haysteen boor ay madaxweynaha soomaaliya waktigiisii sideedda bishii february two thousand twenty ku ekaa ay ku maaragtay dhaliilaayeen gacanna waxay ku wateen calanka soomaaliya taas ayay ila ahayd adiga dimuqraadiyaddii iyo xuriyaddii iyo maaragtay ra-yigii soomaaliya inuu soo kobcayo oo from zero kasoo ballaabanayo marka wixii yaa dimuqraadiyadyaa la damiyey dadkii oo xuquuqdooda raadsanayay iyo musharaxiintii la kala gooyay muujad kaloo siyaasadeedoo jaranjar ah ayaa hadda la fuulay oo oo lasii fuuli doono iska sii soconayso waya waad mahadsanta aad baad umahadsanta waxaa laga yaabaa dad badan inay aragtidaada qabaan dad badanna ayba la yaabi karaan aad baad umahadsan tahay fikradaada oo kugu tixgelinayna aadaa umahadsantii v o a waa hagaag muxudiin sida aad maqlaysidba dadka shacabka dad badan oo ka mida wareer ayay ka muujinayaan siyaasadda soomaaliya gaar ahaana arrinta doorashada iyo dhinacyadan iska soo horjeeda dabcan dadka qaarkood xataa waxay u nisbeynayaan hanaanka federaalka soomaaliya ee qaadatay oo xiliyada qaarkood dadka ay dhahaan wuxuu abuuray carqalado dhinacyo awoodeed oo iska soo horjeeda ama hanaankii dowladnimo ee soomaaliya sidii ay macno ku sameyn lahayd si ka duwan ayaa loo raacay marka maxay kula tahay in laga ambaqaado haatan qodobada iyo heshiiskaas la hirgeliyey oo soconaya waa run horta dadku waa kala fikra duwan yihiin soomaalina waa aada u kala aragti duwan tahay marka laga hadlay arrimahan dhismaha dowladnimada iyo hanaankeeda waana wax waxa keeni karana waxa ay tahay soomaaliya dowladnimadeeda waa dowlad dhismaysa oo mar marka dambeeya in wax lagu kordhiyo u baahan maaha dowladda sano la maamulayo marka mar haddii ay tahay dowlad la dhisayo oo dalka uu kasoo gabanayo dagaalo waa mid marnaa kufaa marnaa kacaayo waxa keliya u baahan waxa ay tahay in dadku ay wada aaminaan in proceskaas socdo oo qofkoodaba wuxuu gacan ka geysan karo uku geysto arrinka ah heshiiskii hadda shalay dhacay waxay la tahay waa uu ka duwan yahay heshiiskii hogaamiyaasha ay siyeelaan arrimaha doorashooyinka ahaa befebruary one iyo two waxyaaba uga duwan waxay tahay wax hadda laisku hayo qodob dastuuri ayuu ahaa oo u fasaxayay xuquuqda ay u leeyihiin musharaxiinta banaanbaxaan keliya waxa ay ahayd laisku fahmi laisku fahmi waa waxay ahayd qarinka ah xaaladda dalka uu maanta u marayo way haddii marka arrinkaas laga heshiiyo oo laga gaaray in guddi loo sameeyo kana wada shaqeeyaan waxay la tahay waxa baaji karo inay yihiin wax aan hadda meesha oolin waat dhegaystayaasha ayaan dib ugu noqonayaa bal fursadahaasaan mar kale usiiyo dhegaysto kale soo dhow walaal magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxa aad qabto magacayga waa mahad maxamed joogo magaalada karaaji waddanka bakistan aragtideyda haddaan ku biiriyo aniga su-aal ma qabo laakiin waxaan oran lahaa dowladda federaalka soomaaliya heshiiskay la gaashinay nimanka mucaaradka ah waxaan umalaynayaa inay kaga tallaabayso maadaama raggani ay samaysan sharciyad ay ku golo imaadaan waa uun mataqaanaaye waxay u waxay uga tallaabaysaa qalalaasihii abuureen ayay uga gudbaysaa sababtoo ah ma jiro sharciyad ay u haystaan in markii agreementkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay la galeen mataqaanaaye dowladda federaalka soomaaliya waxaa saxiixay nimankan maamul goboleedyada marka ayaga fursad u banaan oo ay oo ay ku galo imaadaan ma jiraan waxa keliya u banaan waxay tahay inay fawdo abuuraan fawdadiina dowladda soomaaliya waxay samaysay inay mataqaana waaqica ule ay la dhiilgarayso ee ma jirto mataqaana fursad kaleeto oo ay ay ay ka abuuran karaan jadwalka ay ku darsan karaan marka ana aragtideeda waxa waaye dowladda soomaaliya unbaa waktigunbay la dhiilgaraysa ee maaha wax mataqaana fursad kaleeto ama wax kaleeto oo mucaaradka faa'ido usoo saa'iday waana mahadsantihi assalaamu calaykum
waa hagaag dhegaystahaasi maxaad raacin lahayd hadalkiisa
dhegeystahaas horta aada u mahadsan yahay fikirkiisa runtii arrintan ah is-aamin darada iyo kalsooni darada iyo shakiga badan waa arrin aada mar kastaba saameyn ugu leh siyaasadda soomaaliya iyo geedi socodka soomaaliya maxaa yeelay waa maray dadku daba dagaalo dheera lasoo maray oo dadka is-aaminaaddoodii naquusisay waa maray dadka siyaasiyiinta mararka qaarkood waxay advantage ka qaataan is-aamin daradaas oo maaragta ay isticmaalaan iyagoon lala xisaabtameen marka horta inuu saas u fikiro aniga waan soo dhaweynaa lakin waxaan leeyahay kani waa ka duwan yahay oo maaha maaragta mid ay ay dawladdu si iiga ah ay ugu bixi karto balamada ay gashay maxaa yeelay waxa laisku yahay qodob dastuuri ayuu ahaa saan hore u sheegay marka mar walbabana in in hirgeliyo sida uu oo dastuurka iyadoo la ilaalinayo xaaladahaas ka dhalan karo waa wax mataqaanaa waajib waa in heshada laga heshiiyey marka waxaan is leeyahay arrinkaas shakigan faraha badan dadka muujinayaan in in la yareeyo oo runtii loo fikiro in waxa ay sidii loo heshiiye ay u hagaagi doonaan lama dhiirigeliyo qaybihii ku heshiiyey arrintaas inay heshiiskaas uu dhaqan galo ama uu hil galo aaday muhiim u tahay laakiin shakiga noocaas oo kalea dad badan oo soomaali ayuu ku jira waxaana keenaya midalo badan oo dalka ka jirta iyo xaalado badan oo dalka soo maray oo dadka saameyn ku yeela waata dhegaysto kale ayaan asnaa haddana qadka siinayaa fursadda soo dhowo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid aragti iyo su-aal
sahra waa mahadsan tahay magacii waa cabdiqaadir maxamuud ku magac dheer cabdiqaadir soomaali joogo waddanka germany waa salaamaa martida barnaamijkani su-aasha a qabo oo weydiin lahaa waxay tahay maadaama shalay toole ay dowladdu la shirtay musharaxiinta mucaaradka ee magaalada muqdisho joogay fursad fursad ma mudan tahay in la siiyo musharaxiinta iyo bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada iyo culimo diinka maadaama ay waktigii doorashada ay dowladda ay inay qabato u madax banaaneed la dhaafay si loo helo xal waaro oo doorasho aan dib u dhac keenin loo wadagali lahaa sidee tahay su-aashaas shaatax
waa mahadsan tahay su-aashaas horta waa su-aal meesha ku jirta annaga haddaana bulshada rayidka dhowr marra ku celcelinay in wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka ay mar kasta u baahan yihiin in goobjoogayaal saddexaad ay joogaan oo oo saameyn ku leh arrimahan doorashooyinka si waxyaabaha lagu heshiiyo ama laisku afgarto ee u noqdaan wax markaas laga markaati kaco isla markaana dadweynaha soomaaliyeed si ugu habboon la gaarsiiyo annaga haddaana bulshada rayidka waxaa aada u danaynayna inaan goobjoog ka ahaana sababta ugu weyn waxay ahayd waa marka ugu horeysa inaan nahay dad dhexaad ah oo wax ka sheegi karo wixii lagu heshiiyey ciddii ku xadgudubta marka labaad waxaan aada u daleyneyna inaan bulshada soomaaliyeed aan ku xirno nidaamka doorashooyinka habsud habka u socdaan si ay qeyb ugu noqdaan talana ugu yeeshaan annagoo ku hadleyna mustaqbalcooda aan taladooda gaarsiino codkooda aan ku biirino shirarka noocaas oo kale waxyaabahaas adaa dee aada u danayneyna marka waa run waxaan is leeyahay shirka wadahadalada aad bay u cakirnaadeen kii dulsamareed afar runtii dadka dad badan aada ugu qalbi jiray maxaa yeelay wuxuu ahaa mid rajo badan laga qabay in aan sidii hore maaragta fashil kusoo dhamaadan runtii wax aada walow noo wadageliye waaye waxaan isleeyahay marka shirkii ay isugu imaanayaan gareeda gareeda federaalka in goolgeedyaal ka ahaadaan faamiliyada aaday muhiim u tahay maxaa yeelay waxay xoojinaysaa shirka waxay kaloo xoojinaysaa in mas-uuliyadda lawada wadaago oo ay dhaqdo mas-uuliyiin lawada qaado oo doorashooyinkan ay ku dhacaan si nabdoon xasilood xaseed abuura waayahay waxaa jirta in adinka ka urur bulshareed ahaan ah xataa dadaalo wadeen beesha caalamku aada ayay uga muujisay walaac marka xaaladahan dhinac kasta markaad ka fiirisay waxaad sheegtay haatan in suuragal ay tahay in kulankan hadda ay qaateen dhinacyada uu noqdo mid dhabaha u xaaro in la isu wada yimaado oo hal meel micnaha go-aan lagu wada gaaro ama ama doorashada xataa inay dhici karto dhinacyada ay aragti ka wada qaataan marka ma cid kalea riixaysay mase dhinaca dowladda ayay ka timid arrintan runtii wuxuu ahaa kulan ay kasoo shaqeeyeen dad soomaaliyeed siyaasiyiin u badan runtii annaga daana bulshada reedkana wanaanbi hore lagu dhawaaqayna waan ka shaqeynayna sidii ugu dhici lahaa si nadoon ama ama dib ugu dhici lahaa ama si nadoon u dhici lahaa kan hadda maaragta waxaan isagana aan xooga saarnay inta rugta kuleh ama inta ka shaqeynaysa inaan aan baawer gareeno oo aan ku xoojino in waa hadal adeeso annagoo taa ka guuleyn waxaan aada kulamo ula yeelanay madaxweynaha gal hirshabeelle gobolaktooraha waa la yeelanay odayaasha dhaqankaa la yeelanay intaa waxaan riixayna in maaragta uu noqdo midkaan mid lagu heshiiyo si isnabdoonna haddii uu dhaca daabaxna u dhaco marka muhiimadda waxay ahayd inay dad soomaali ay ka shaqeynayaan oo siyaasiyiin ah oo runtii aan dhihi karo dadka u badan siyaasiyiin kasoo jeeda magaaladan galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolkan baraadir inay ku lahaayeen laakiin aniga waxaan ka fiirinaynaa wixii shirka kasoo baxay iyo in las ogolaado in lawada muhiimaduu lahaa sax sax waayo aad ba waayo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga waad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa muxudiin cismaan shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ayuunu marti iigu ahaa oo aan ku eegaynay waxaa ka hirgeli karo qodobadii lixda ahaa ee kasoo baxay kadib markii ay toddobaadkan yeesheen kulan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo sidoo kaleeto midooda musharaxiinta mucaaradka ah kuwaasi oo kulankooda qodobadii kasoo baxay ee lixda ahaa lagu heshiiyey in horey looga sii ambaqaado doorashada habkii loogu diyaargaroobi lahaa haddaba qodobkeenna waxa uu ahaa hirgelinta heshiiskaasi ma keeni karaa isfaham dhinacyada iyo in doorashada la ambaqaado barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha ka qaybgala iyo martidaba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay saxare cabdi axmed oo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedisay haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal gaban inta aabbihii ku waayey agoontoobay haweenay curadkeedii ku weyday haddii kale ninkeedii oo basaastii asayda timihii ku xargoobeen walaalkii ama ina adeerkii kii ku waayey markaasna garab bannaanaaday kii inta ka qayb qaatay aan ku dhiman asii warmaha ama rasaastu ay lixdiisii lixaad harakeeyeen afartaas baa dhab u garan kara aaya xumida uu dagaalku leeyahay oo cel nin galay baa laga waraystaa waa tii la yidhi afartaabaa ku habboon in wax laga weydiiyo hoogga iyo ba'a colaadaha laga dheefo afartaana waxaa marahayga shan looga dhigi karaa nin xirgi leh oo waxba yaanu goobaha dagaalada goobjoog u ahaane dhegmaal ah dhabna u og wixii la soo maray iyo raggii dagaalada fudeedka ku geli jiray taws iyo tabaale wixii ay ka dhexleen taasina waa arrin ay soomaalidu waayo aragnimo ballaaran u leedahay maxaa yeelay muddo dheer ayay biyaha yar iyo baadka kooban ee xoolaha ku loolamaysay inkastoo tiro badani ay reer magaalowdayna haddana dhaqankaasi weli kama idlan si kastaba ha ahaatee maansadii hore ee soomaalida waxaa ku dhex firiirsan tixa uu gabyaagu ku muujinayo sida colaadaha loogu naafto iyo nabadda sida loogu baraaro ee dad iyo duunyaba loogu bulaalo soo qaado gabyaagii magaca dheeraa raaga ugaas oo barbaarnimadiisii ahaa dagaalyahan geesi ah in badan nin dil iyo duulaan u heelanaa kolba reerihii uu galana aan neefna xeryahooda kaga tegi jirin wuxuu sidaa ahaadaba waagii dambe ayuu keligii isla showray wuu xisaabtamay wuxuu isbarbar dhigay dheefta iyo khasaaraha colaadaha laga kororsado dib ayuu u madacsaday maalmihii bacnaa ee uu u soo joogay iyo intii jeer ee isagu dagaallo uu abaabulay uu ku sigtay eebbase uu ka badbaadiyey markaas baa waxaa ka go'day colaad oo dhan inuu faraha ka qaado inay intii hore uga ekaato ha yeeshee go'aankaas oo qura iskuma koobine wuxuu isku howlay dadka kalena inuu colaadda ka waaniyo oo haddii wax kala galaan uu u kala dab qaado dabadeedna gabayga ka sokow nin nabadeed inuu yahay ayay bulshadii xilligu u aqoonsatay beri baa haddaba waxaa coloobay laba jirib oo raaga ay xigaal iyo darisba ahaayeen birta ayay isu looshadeen waagaasna rasaasi dalka ma soo geline nin waliba wuxuu tuntay waran iyo seef uu maalin baasta isku hadlayn karo wuxuu tabcaday gaashaan uu riddada ninka kale isaga gudbi karo maalintaas ayaa raagana wuxuu u guntaday inuu kala joojiyo in qolo walba uu halkeeda ugu tago oo waxay kala sheeganayaan intuu kala siiyo uu hubka dhulka ka dhigo hase ahaatee inkastoo uu ku noqnoqday inkastoo habeenno badan golayaasha geelashooda uu waagu ugu bariyey haddana waxba ugama naasacaddaan heballadii uu garaadheerida ku malaynayey ayuu ku walba dhowr jeer ardaagiisa u soo fadhiistay isagoo ka duraamanaya inuu nabad qaato jiribka uu qayliyaha u yahayna u qaado waase lagu madax adeygay waa lagu gacan sayray dhagaha laga furaystay dabadeed maxaa dhacay subax subaxyadaa ka mid ah raaga oo markaa labadii degba middood ka ambabaxay wax qumanse aan ka fogaan ayay ka bannaan isku haleeleen suu halkii uu maraayay buu ku hakaday qacqacdii warmaha iyo jabayaydii dumarka ayaa dareemadiisii gelgelay lugihiisii buu tabar ka waayey cabbaar kadibna markuu is yidhi allayilahe waa la kala haagay ayuu reerihii dib ugu noqday goobtii wax ka dhaceen ayuu abbaaray waa dul joogsaday mase maxaa mayd gagan hebel xalay iyo habeen horeba uu ka ohol waayey maxaa balli dhiiga dhex jiifa maxaa oday gardiid ahaa raxareebta dusheeda ku naf waayey maxaa nin ay addimadu midhaha noqdeen weli alaladaya muxuu taahoodu isu baxayaa rag dhaawac ah oo waayey cid inta cididda uga miciinta harka u jiidda maalintaas buu raaga tiriyey gabayada tirada yar ee laga hayo kuwa ugu caansan midkood waa gabaygii uu ku taxay magacyada raggii qiimaha lahaa ee goobtaas lagu waayey gabaygii uu ku haaraamay kuwii in sidaasi dhacdo ka teliyey oo shalay sidii awro qooqan doobada u ridaayey raggii nabad iyo nasiinaba degmada uga dhaartay ee goodigooda laga ladi waayey waxa goobta yaalli sow ina shanfool ma aha kan xigaa sow ow maxamed sanal ma aha ismaaciil iyo daawuudkii laga harsan waayey sow kuwaa isdhinacyaal ma aha gorgorka iyo dafadu waxa ay ku degayaan sow ma aha xirsi muude sow xasan kooshin ma aha sow muuse iyo nuur siyaad ma aha guryo baa ay dheh wadamarin maayee qaybta hore ee gabayga ayuu raaga ku yidhi kuwii awrka keenada gashay ee faraska kooreeyey ee waaga kalaxdiisa raray kud iyo aarlaaga kol dhoweyd raggaad wada ogeyd kaamilnimadiisa soo kaca kursiga aakhiraa kaalay lalahaaye kala male ma loo jaray raggan kaydiyooyda hayey gax bannaan sidii kuus qotaad ma u karoo raaday kumow ina shanfool buu ahaa kaahinkii dhimay beri dambe ayaa tabtaa oo kale wuxuu raago ogaas isku xilqaamay inuu nabad dhex dhigo laba qolo oo muddo dheer siday u dagaalamayeen ragdoorkii isaga dhammaaday dhacdo kasta dabadeed geedka shirka ayaa la isugu keenaa wacad iyo dhaar baa lagu kala kaxeeyaa hase ahaatee maalmo kooban kadib ayay haddana isku duulaanoo hebel miidhan oo lagu jabay iska makalaan qolo waliba waxay u dhaganuglaatay nin inuu huriyo mooyee aan isagu goobaha tegi doonin iyo jacaylka colaadda nin markiisii horeba uu eebbe dabeecad uga dhigay waa kuwii uu salaan carabay ku sheegi jiray geeraarkiisii caanka ahaa ee tolow colka jooja halkudhegiisu ahaa kuwii uu ka digayey maalintii isaga qudhiisu uu kala badbaadinayey labadii qolo ee dirirta isugu soo safatay waxaan u jeedaa tuducii ahaa nin carruuriyo maatiyo calli reere la yaaloo iscoofaya golaayoo cararaya hadhow iyo nin colaa talinaayo oo caddaysta idinka buuxee waar tolow colka jooja si kastaba ha ahtee markuu raaga labadii qolo kala joojin waayey oo qalabka dirirta niman badsanaya mooyee uu ka quustay cid inta u soo joogsata warka ka koobisa ayuu isaga dhaqaaqay dabadeedna wuxuu tiriyey tix saddex meedis oo qura laga hayo saddexdii meedis ee ahaa nimaad caafimaadkiisa talin kuguna caayaaya haddii ciiska weyn la daro warama caal weyn leh miyaa loo calaacalahayaa caamo dhimanaysa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja haatanna aanu jaleecino dhinacii kaalimaha heesaha
dahabko iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay
idaacaddeennii fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay faarax maxmed cali faarax buluu iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin kuyusku kendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgelishaan dimnahaaga haw qalin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dimnahaaga haw qalin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha